magaalada dhuusamareeb ee caasimada maamulka galmudug ayaa lagu soo gebagabeeyey tababar ku saabsan ilaalinta xuquuqda aadanaha waxaana ka qeybgali labaatan wariye oo ka kala socday degmooyinka galmudug tababarkan oo socday muddo saddex maalmood ah waxaa soo qabanqaabiyey xafiiska qaramada midoobe u qaabilsan soomaaliya ee unsom oo gacan ka helaya wasaaradda warfaafinta galmudug agaasimaha waaxda tababarada wasaaradda warfaafinta galmudug xasan cabdiraxmaan aadan ayaa ka waramaya nuxurka tababarkan
tababarkan waxaa loo qabtay ku dhowaad ilaa labaatan suxufi oo ka kala yimid deegaanada kala duwan ee galmudug inta badan tababarka waxyaabaha markaasi saxafiyiinta lagu baraa waxaa kamid ah xuquuqul insaanka iyo sida ay uga shaqeyn lahaayeen iyo difaaca caruurta runtii waryaal badan aan ka faa'idaystay waan rajeynaya wax badan inay ka bedeli doonaan hanaankii mawduucyadaasi tababarka ay ku qaateen mawduuca waxa uu ku saabsanaa xuquuqul insaanka iyo sida la rabay in markaasi usoo diyaariyaan maaragtay difaacii caruurta iyo ka wacyigelin waxyaaba mawduucyo badan oo saas ayaa la barayay inta badana saxafiyiinta ka faa'idaystay ilaa iyo labaatan ayay gaarayeen waxaana laga kala keenay inta badan galmudug waxaan rajeynayaa wax badan inay ka bedeli doonaan waxyaabihii kala duwanaa ay tababarka ku qaateen isbedel weyna laga dareemi doona saxafiyiintaas qaar ka mid a wariyaasha ka qaybgala tababarkan ayaa ka waramaya waxyaabaha ay ka faa'iideen bismillahi raxmaan raxiim waad mahadsan tahay magacaygu waa ciise cismaan maxamuud waxaan ka imid cadaado tababarka wuxuu ku saabsanaa maaragtay horumarinta saxaafadda sida macnaha loo horumarin lahaa saxaafadda iyo wariyaasha maaragtay garaadkooda iyo aqoontooda waxaa laga faa'iiday saan rajaynayo wax badan ayaa laga faa'iiday oo sida markaad rabta waraysi inaad qaado matalan caruur waraysato kale balaanka inaad sii samaysato su-aalaha in maaragtay aysan caruurta iyo maaragtay dadka dhan aanay dhibaynin wax walba oo maaragtay dhib keenaya ama dhinac kale saameynaya inaad iska ilaaliso intaas ayaa laga faa'iidaan dhihi karaa iyo wax kaloo badan tababarkan kolleyba wuxuu ahaa tababar xirfadlayaasha warbaahinta lagu barayay habka tebinta wararka ku aadan xuquuqda aadanaha iyo weliba dhacdooyinka inta badan soo laalaabta in badan oo kamid a wariyaasha degmooyinka galmudugna waa ka qayb qaateen xaqiiqata waxaan dhihi karnaa saddexdii beri u socdeen wax badan baa laga faa'iidey oo adiguba aada goobjoog u ahayd oo dareemaysay muhiimadda ay leedahay waana rajeynayaa in wariyaasha halkan waxa weeye khibradda iyo casharada kala duwan ay ku qaateen inay dib uga celin doonaan ardaydii garanaysaa wariyaashii kale aan dhehe waxyaaba badan ayuu ku saabsanaa tababarka oo anigu waxaan isdhihi karaa waxyaaba aad ka faa'iiday waxaa ka mid ah maantadan u dambeysa oo noo xirmayay tababarka qeybtiina la siiya oo ahayd ribotinka iyo sida sheekooyinka ama wareysyada loo qaadayo caruurta oo aan isleeyahay wax badan ayaad ka faa'iido oo broseskii iyo habkii loo mari lahaa wareysyadaas ay kamid ahaayeen tababarada noocan oo kale ah ee xirfadooda kor loogu qaadayo wariyaasha soomaaliyeed ayaa door muhiima ka qaadanaya fududeynta iyo sameynta sheekooyin dhexalgal u ah bulshada